rawaahu muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yihi war laa taxlifuu ha ku dhaaranina biaabaa'ikum aabbayaashiin walaa biummahaatikum hooyooyinkiina ha ku dhaaranina walaa bilandaadi asnaamtana ha ku dhaaranina iyo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala dadka qaarkood ay garab dhigayaan ay kala mid dhigayaan walaa taxlifuu ha ku dhaaranina ilaa billaah ilaahay mooye cid kale ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ha dhaaranina ilaa wa antum saadiquun idinkoo run sheegaya mooyaane ha dhaaranina oo ilaahay subxaana wa tacaala been ha ugu dhaaranina xadiidu صaxiix rawaahu abu daawuud wالnasaa-i wabnu xibaan wاlbayhaqi صaxixu shaykhaan وعan cabd للaahi بni cmara radيa الlahu canهuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulku wuxuu yihi man xalafa qofka ku dhaarta bigayr الlah cid aan ilaahay ahayn faqad kafara kufri buu ku dhacay aw ashraka ama shirki buu sameeyey rawaahu abu daawuud wالtirmidi wاlxaakim وصaxaaxa wawaafaqahu الdahri wakada alalbaniyu fi lirwa hada alxadiid wuxuu tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn dhaarta lagu dhaartaa inay tahay kufri iyo shirki kufriga iyo shirkiguna sidayna soo martay dee waa qaybsamaan oo shirki asqara ayaa jira oon millada lagaga bixin iyo kufri asqar oon millada lagaga bixin iyo kufri iyo shirki akbar oo millada iyo diinta lagaga baxo dhaarta ilaahay kayrkii lagu dhaartaa labadaba way noqotaa oo haddii makhluuqa uu ku dhaartay qofku uu weynaynayo weynaynta ilaahay weynaynayoo kale dee qofkaasi shirki weyn buu ku dhacayo kufri weyn oo millada lagaga baxayo oo ilaahay weynayntiisa mid lamida makhluuq in la weyneeya ma bannaano de iska dhaaf mid ka sarraysabeed haddii waxa weeyaan makhluuqan uu weynaynayo laakiin weynaynta ilaahay aanu gaadhsiinahayna waa shirki asqar iyo kufri asqara bay yidhahdeen ahlulcilmigu sida awgeed dhaartan lagu dhaaranayo makhluuqaadku macsiyada caadigaa iyada ayaa ka daran qofku inuu ilaahay ku dhaarto isagoo been sheegaya waa foolxumo weyn laakiin waxaa ka sii fool xun inuu ku dhaarto makhluuq isagoo run sheegaya waayo hadduu ilaahay ku dhaarto isagoo been sheegaya dee shirki kumuu dhicino macsiya ayuunbuu ku dhacay oo ilaahay buu ku dhaartay laakiin been buu sheegay waa foolxuma lafteedu laakiin marka uu ku dhaarto makhluuq walow runba ha sheegaya shirki buu ku dhacay shirkiguna dee macsiyada waa ka wenyi sidaa awgeed baa wuxuu odhan jiray cabdullaahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray laa an axlifa billahi kaadiban axabu ilaya min an axlifa bigayri illahi saadiqa ilaahay inaan ku dhaarto anigoo run been sheegaya ayaa agtayda dhaanta inaan ku dhaarto makhluuq ilaahay cid aan ahayn aniga oo waxa weeyaan run sheegaya wa can ibni cumar bni khadaab radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi laa wa abi buu yidhi cumar laa wa abi maya arrintu sidaa maaha wa abi aabbahay baan ku dhaartay sidaasuu yidhi waa waktigii islaamnimada ay ku cusbaayeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu uhi mah mah manaa utruk waar daa waxaa ha ku hadline waa diidma wey ha ku hadlin waxaa cumarow inahu man xalafa qofka ku dhaarta bishayin shay duuna allah ilaahay ka sokeeyo makhluuqa faqad ashraka shirki buu sameeyey rawaahu axmed biisnaadin saxiix saasuu markaa rasuulku saxaabadiisa ugu diiday waktigii weliba islaamnimoodu ay cusbayd muu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska daa'imika islaamnimaday ku cusub yihiine yaanay diinta ka yaacin waayo waxaan looga digayaa waa shirki shirki meel ka shishaysoo loo yaacadda ayaa garanaya qofka haddii la idhahdo wuu cararaya oo xagguu carari shirki baabaan uga digayaabe hadduu cararo wuxuu ku dhacayaa soo gaalnimee shirkiun maaha dee iminka wataan uga digaya waa iyada lafteedun weey markaa qofkii maaha dadka in laga qariyo xaqa oo waxyaabaha hadalka shirkiga iyo afcaala shirkiga iyo bidaca iyo muxdathaadka ummadda in loo naxariista ayaa ummadda u baahantay oo waxaa looga naxariisto maaha waxa way in loo suuba salaaxo oo la idhahdo daaya way yaacayaan marna rasuulku saa muu odhan usluubka loogu sheegayaa mid fiican oo sharciya waa inu noqdo atarx qaabka loo soo bandhigayo xaqii sidaa nusuusta ay usoo bandhigta waa in loo soo bandhigo laakiin marna way laga aamusa maaha qultu waxaan idhi bu uhi sheekhu ومiن hadi اadila adiladan iyada الnabawiya ee nebiga ka sugnaatay عalayh الصalaaةu وasalaam ee aصaxiixa ee ah mid sugan ayuu yatabayan inooga cadaanaya taxriimu اlxalif dhaartii sida loo xaaraantimeeyey bغayr الlah ilahay cid aan ahayn lagu dhaarto kalamaanad sida amaanada in lagu dhaarto iyo wاlceysh wاlmilx ceeshka in lagu dhaarto alcaysh alkhubz ayay u isticmaalaan ama ay ku ilaaqaan wlmilx in lagu dhaartiyo washaraf sharafta in lagu dhaarto iyo walab aabbaha iyo waljad awowga iyo walkacbati kacbada iyo wnabiy nebiga in lagu dhaarto a in lagu dhaarto nebiga si gaara loogu dhaarto la idhaahdo qofka nebigan ku dhaarta u yidhaahdaa waa mid mamnuuca waayo dee waa la diiday ilaahay kayrkii in lagu dhaarto nebiguna kuwaasu ka midi in ilaahay lagu dhaarto nebigana la raaciyo iyaduna waa khalad la idhaha ilaah iyo nebiga dadka qaarkood ay ku dhaartaan iyo wlquwati walaalnimada in lagu dhaarto iyo wsadaaqati iyo wzamaala saaxiibtinimada iyo washaraf اlcaskari rutbada darajada in lagu dhaarto dadka qaarkood baa odhanaya gaashaanlaanimadaydan ku dhaartay ama xidigahayga waxaan u weynaynayaa la weyn walaaqi in lagu dhaarto furitaanka in lagu dhaarto waxa weeyaan kaasaa aad iyo aada ugu fara badaan waddankeena in lagu dhaarto alaaq oo ninku idhaahdo maalan xilahay furan arrinkaasi waa sidaa ama saddexdiiba islaanta iga tahay waxa weyaan hadduu arrinkaasi sidaa noqon waayo dhaarta waxa weeyaan lagu dhaarto alaaqu waa dhaar lagu dhaartay shay makhluuqa waayo qofku ficilkiisiibuu ku dhaaranaya ila alaaq waa ficil adigu aada samaysee in lagu dhaarta waa mamnuuc hadduu ku dhaarto se islaantiima ka furmaysaa hadduu uga jeeday hadalkaa uu leeyahy xilahay furan hadduu uga jeeday dhaarun iyo hadalka inuu ku adkeeyo ka furmi mayso dee nin dhaartay unbuu noqonayaa oo bigayr illahi ku dhaartay laakiin haddii niyatu talaaq meesha ay ku jirto talaaq uu niyeysan yahay markaa way ka furmaysaa oo niyada ayaa waxa weeyaan loo noqonaya niyadiisana dee isaga ayuunbaa oge wuxuu uga jeeday waa la weydiinaya wixii niyadiisu ahayd waxaanayn hadduu sheegana dee haddii dadka uu ka baxsado ma ilahay buu ka baxsan taxriimka iyo iyo alaaq waa kala laba hadduu qofku yidhaahdo waxaas waa iga xaaraan dembi buu ku dhacay sida aayaadka suuratu taxriim ku jira ay tusinayaan oo waxaanu ilaahay ka xaaraantimeyn qofku inuu iska xaaraantimeeya waa mid aan la ogolayn yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axalla allahu soo lama odhan rasuulkaa lagu qabsay calayh salaatu salaam oo lagu yidhi nebigo maxaad u xaaraantimaynaysa wax ilaahay kuu xalaaleeyey waxaanayen ay ahayd ama qisadaas ay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo la jooga dumarkii dumarkiisa mid ka mida waliba inay addoon ahayd baan u malaynayaa ayay kuwo kala qabsadeen oo ay ku xanaaqeen oo ay yidhaahdeen taasaad la joogta arrinka noocaasi ay ku qabsadeen markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo macnaa halkaasaad waxbaad soo samaysay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasi ayuu ka dhaartay marka waxa leey maxaad uga dhaaranaysaa bimacnaa maxaad u xaaraantimaynaysaa arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xalaaleeyey marka ataxriim iyo aalaaq iyo alxalif waa kala laba waxaas waa iga xaaraan waa hadal sidiisa mamnuucu ah laakiin dee dhaar maaha iyo wagayru dalika inuu ku dhaarto oo min duuni illah ashyaada ilahay ka sokaysa ah waxaa kaleynu ka qaadanayna waa ana alxalifa dhaarti laa yajuusu inaanu banaanayn an yakuuna inuu ahaado ila billah ilahay in lagu dhaaranayo mooyaane waxdaw kelidii oo laa shariika lao arrinkaa cid la wadaagtaanay jirin arrinkaa ku dhaarashada tanbiih haddaba baraarujin fain qaala hadduu yidhaahdo qaa'ilun mid yidhaahdaa faallahu subxaana wa tacaala ilaahayba qad aqsama waa ku dhaartay fii kitaabihi alcaziiz bikaiirin in fara badan buu ku dhaarto min makhluuqaati makhluuqaadkiisa ka mida kaashamsi walqamar ashamsi waduxaaha sida qoraxda iyo dayax iyo waleyli habeenkii iyo wanahaari maalinta iyo wasamaa samada iyo walardi dhulka ilaa gayri dalik ilahay makhluuqaadkaaso dhan waa ku dhaartay isagoo ka ilaahay makhluuqaada ku dhaaranaya hadduu qof yidhaahdo ka war miyaana innaga inoo bannaan in makhluuq aynu ku dhaaranno fa yuraddu calayhi waxaa qofkaa lagu radinaya loogu jawaabaya in la yidhaha biana allaha ilaahay laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu samaynaya wahum yus'aluun dadkana waa la weydiinaya ilahay yaa ku yidhi adiga xisaabi oo ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa iyo aqwaashiisa suaala ka daba keen arrin ku banaan ma adigase wax kastood samaysay wax kastood tiraa su-aal baa daba taalla ilaahay subxaana wa tacaala isagu oo ah waxa weeyaan rabu samaawaati waalaradiin wa jamiic waxa weyaan almakhluuqaat ilaahay subxana wa tacaala wuxuu doona ayuu ku dhaartaa laakiin adigaagan makhluuqa waa laguu diiday sida axaadiista faraha badan ay tusinayso inaad makhluuq ku dhaarato waqad nahaana rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku waa inaga nahiyey can ilxalifi dhaarta bigayr illah cid aan ilaah in lagu dhaarto kama fi hadihi alaxaadiidi asaabiqa tanbihun aakhara alxalifu bigayr illah dhaarta cid aan ilaah in lagu dhaartaa yuctabar waxaa loo laga soo qaaday ama lagu xukumayaa shirkan asqara shirki yar inay tahay asalkeedu waa sidaa fain qaama biqalbihi qofkan dhaaranaya qalbigiisa hadduu ku qumo tacdiimun weynayn liman ciddan uu weynaynaya xalafa bihi uu ku dhaartay oo min almakhluuqaati makhluuqaada ka mida uu weynaynayo mila tacdiim illah weynaynta ilaahay oo kale fa huwa shirkun akbara shirki weyn bay markaa noqonaysaa undur fataawa lajna daa'ima wuxuu yihi sheekhu ciwaankan labaad fii darsina hada hal ilmunajimu saaxirun xidigiyuhu ma yahay saaxir xidigisku waa alistidlaal bialaxwaal asamaawiya cala alaxwaal alardiya axwaasha samada in loo daliishado axwaasha dhulka odha mar haddii samada waxaasi ay ka muuqdeen waxaasaa dhulka ka dhacaya ayaa xidigis la idhaahda xidigahana ilaahay subxaana wa tacaala umuu abuuri in laga faashado sida uu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim xidigaha waxaa loo abuuray ama xikmadaha loo abuuray waxaa ka mida saddex arrimood arrinta koowaad waa ziinatu lisamaa samada ayaa qurux xidiguha u yihi inaa zayanna samaa addunyaa biziinati biziinatin ilkawaakib waa ka ilahay waxaanu qurxinay samadan adduunyada soo xigtee dhow waxaanaan ku qurxinay quruxda xidigaha waxaa kaloo ka mida xikamka ilahay u abuuray waa rujuum lishayaaiin waa waran ciraado lagu gano waxa weeyaan shayaadiintan isfuulfuulaysa ee samada u dhawaanaysa ee doonaysa inay soo dhegaystaan waxyaaba ilaahay uu waxyooday malaa'igta uu faray waa rujuum lishayaaiin arrinta saddexaadna waxay tahay waa calaamaad lagu garta jihooyinka wabinajmi wacalaamaatin hum yahtaduun maanaa ilahay wuxu uhi waxaan u samaynay xidigaha iyo calaamaad kaleo ay ku hanuunaan bimacnaa ay ku gartaan waddadii iyo meeshii ay ujeedeen intaa waxaan ahayn markaa looma isticmaali karo lama odhan karo xidigii hebel baa ag fadhiistay dayixii ama dayixiibaa ayaa fadhiistay waxa weeyaan guriga noocaasiya sanadkani abaar buu noqonaya waa faalkii nooc ka mida moogta iyo sheegasho qofkaas uu sheeganaya qaybkii wixii maqnaa inuu ogyahay waana nooc waxa weeyaan sixirka ka mida can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi man iqtabasa qofka waxa weeyaan raadsado cilman cilmi oo min annujuum xidigaha cilmigiisa ka mida cilmiga loo jeedaana saddexdaa aynu sheegnay maahee waa kaa ah in xidigaha socodkooda iyo dhicitaankooda iyo soo bixitaankooda loo daliishanayo waxyaaba dhulka ka dhici doona iqtabasa qofkaasi waxa uu bimacnaa qaatay shucbatan gobol oo min asixir sixirka ka mida zaada wuxuu ka kororsaday sixirkii maa zaada waxa uu ka ziyaadsaday cilmu nujuum cilmigaa xidigiska mar kastoo xidigisnimada uu kusii talax tago sixirkii ayaa uu kusii talax tegay akhrajahu abu daawuud ibnu maaja wa axmed biisnaadin saxiix saxiixahu shaykhaan qultu waxaan idhi buuhi sheekhu min hada alxadiid xadiidkan yatabayanu laka waxaa kaaga caddaanaya ana kula munajimin mid kastoo xidigiyahay saaxirun inuu yahay wa ana shaksa qofkuna kulamaa zaada fi tanjiim mar kastaoo xidigiska uu kusii kordha arrinkiisu zaada fi sixri sixirkii inuu sii kororsaday nacuudu billaah ilaahay baynu ka magan gelaynaa min almunajimiin xidigiyayaasha asaxara ee ah kuwa saaxiriina sidaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay lama rumaysan karo qofka rumaystaana sida axaadiida aynu ku arki doono sida iyagu ay u gaaloobeen ayaa isaguna u gaaloobaya qofka xidigis rumaysta ama faaliye rumaysta ama fawxiye rumaysta wa can zayd bni khaalid aljuhani radia allahu canhu anahu qaala wuxuu yihi saxaabigaas صلىa bina rasuul الlahi salى الlaه عalيه wasalam rasuulka ayaana tukiyey salaata صubx salaadii subax ayuuna tukiyey bilxudaybiya meesha xudaybiye la yidhaha calىa iri samaa'in roob dabadii buuna tukiyey wa kanat min allayl habeenkii mid daay ahaa salaaddii subax buuna tukiyey wuxuu nagu tukiyey meel habeenkii roob ku daay falama اnsarafa الnabiyu salى الlaه عalيه wasalam rasuulku markuu salaadii ka baxay aqbala calى الnaas dadka ayuu kusoo jeestay saas ayaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam sunnadiisu ay ahayd marka salaadda uu ka baxo inuu qiblada kasoo jeesto dadka uu kusoo jeesto wa qaala wuxuu yihi hal tadruuna ma garanaysaanoo ma ogtihiin maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi qaaluu waxau yidhi allah warasuuluhu aclam ilaahiyo rasuulkiisa ayaa og nagu war kama hayno qaala wuxuu yidhi rasuulku qaala wuxuu yidhi ilaahay asbaxa waxa waa bariistay min cibaadi addoommahayga waxaa waa bariistay mu'minun bi mid aniga i rumeeyey iyo wa kaafirun mid gaaloobay macanaa aniga iga gaaloobay fa amaa man qaala qofka yidhaahda miyaa mutirnaa waxaa naloogu roobeeyey bifadli illaahi ilaahay fadligiisa wa raxmatihi naxariistiisa fadalikaasi mu'minun bi waa mid aniga i rumaysan oo kaafirun bilkowkab xidigaha dadka qaarkood ay leeyihiin roob bay keenaan ama soo bixitaankooda roobku inuu yimaado u sababa waa mid ku gaalooba arrinkoodan waxba ka soo qaadin oo yidhi waxba raad kuma laha xidiguhu waxyaabaha dhulka ka dhacaya wa ama waana dee saxsayi qofkaasi wa amaa man qaala qofka yidhi miyaa mutirnaa waxaana loogu roobeeyey binawi kada wa kada xidigaasi xidigaasoo bixitaankiisa ama dhicitaankiisa fadalikaasi kaafirun bi waa mid aniga ig iga gaaloobay oo roobkii ilaahay keenayba xidigaa keenay buu idhi ama xidigoon sabab u ahayn buu ihi xidiga ayaa sabab u ah mu'minun bilkawkab waa mid xidiga rumeeyey oo aaminoo ictiqaaday inuu wax qaban karo rawahu lbukhaari wa muslim marka xadiidkan wuxuu tusinayaa xidigahaasi samada maraya inaanay wax raada haba yaraatee ku lahayn waxaan dhulka ka dhacaya ama roob ha noqoto ama abaar ha noqoto ama colaad ha noqoto ama nabadgelye ha noqoto ama dhimasho qof ha noqoto ama dhalashadii ha noqoto wax raada haba yaraatee kuma leh xidiguhuna maaha kuwa iyagu caalamkan maamula ee waa makhluuqaad ilaahay baa maamula ilaahay baa wado subxaana wa tacala iyagu isma wadaan sidee marka iyagu ay waxu keeni karaan iyagii baaba musayarina kuwa la wado oo waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala u wado lama odhan kara iyaga laftooda waxaa qabtay taasi waa kufri iyo shirki weyn inaad tiraa xidig baa roobka keenay malaa qof muslimin waxaa ku hadli maayo ama xidig baa barwaaqadan keenay ama colaadan keenay ama abaartan keenay laakiin ta dadka badankooda ku dhacaan waxa weeye inay sabab ka dhigaan ay idhahdaan xidigaasaa sabab u ah inayn roob helin roobka ilaahay baa ina siiye laakiin xidigaasaa sabab u ah taa lafteeduna waa shirki asqara weeye waa shirkigii yaraa ee khatarta ahaa laftiisu waayo ilaahay subxaana wa tacaala xidigahaasi kamau dhigin asbaabta roobka uu ku yimaado aduu markaa markaad sabab ka dhigto dee shirki baad ku dhacday wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam alam tarow miyaydaan arag buu yihi ilaa maa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ilaahay ma ancamtu umaan nicmayn calaa cibaadii addoommahayga min nicmati nicmo ugumaa nicmayn ilaa asbaxa haddaan ugu nicmayno waxaa waa bariistay fariiqun minhum koox iyaga ka mida oo bihaa kaafiriin nicmadaas sababteeda u gaaloobayba ilaahay markuu nicmadii keeno nicmo kastoo ilaahay uu keeno dad baa gaalnimo ka qaadaya dadna iimaan bay ka siyaadsanayaanoo shukri iyo mahadnaq bay la imanayaan yaquuluuna waxay odhanayaan bu uhi ilaahay alkawaakib wa bilkawaakib alkawaakibu xidigaha ayaa waxaa keenay wa bilkawaakibi xidigahaanu ku helnay oo sabab u noqday bay odhanayaan kuwaas waa kuwa gaaloobay nicmadaasi sababteeda oo nicmadii baa niqmo ku noqotay iyo cadaab rawaahu muslim halkii ilaahay uga tiirin odhan lahaayeen bifadli illaahi wa raxmatihi baanu ku helnay naxmadu llaha wa nashkuruh ayaa waxa ay samaynayaan wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi mutira annaas dadkii ayaa loo roobeeyey roob helay calaa cahdi nabiyi sala allahu aleh wasalam faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxu uhi asbaxa min annaas dadkii waxaa waa bariistay shaakirun mid naha mid mahadnaqayoo ilaahay nicmadan u tiiriyo hi ilaahay baa keeno ugana mahadnaqay wa minhum kaafirun waxaa addoomihii waa bariistay mid ka mid oo gaaloobay markay nicmadaasi timi qaaluu waxay idhaahdeen haadihi raxmat ullaahi bay idhaahdeen kuwaasi mahadnaqay tani waa naxariistii ilaahay ilaahay baanaan ku mahadinaynaa wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhahdeen laqad sadaqa run buu sheegay naw kada wa kada wallaahi xidiga ah soo bixistiisi iyo dhicistiisii run bay sheegtay oo waa kaa dee roobki yimi ila xidigaasaa sheegay inuu roob iman doone run buu sheegay bay yidhahdeen xidigii bay markaa u tiiriyeen ama xidigtii bay u tiiriyeen ilaahay nicmadiisi ilahay nicmadiisi bay ka kufriyeen marka qaala wuxuu ihi fanaزlat waxaa soo degtay hadihi اlaaya ee ilaahay uu leeyahy falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqic الnujuum xidiguhu meelaha waxa weeyaan ay ku dhacaan macan meelahay degaan xataa balaga ilaa uu gaadhay watajcaluuna waxaad ka dhigaysaan risqakum ay shukrakum mahadniqiinni waxaad ka dhigaysaan annakum tukadibuun inaad beeniseen ilaahayba subxaana wa tacaala ood nicmadii meel kale u tiiriseen xidigaha iyo wax lamida waxaa kaloo la odhan karaa watajcaluuna waxaad ka dhigteen shukra risqikum mahadniqii risqigan laydin arsaaqe aad ka ka mahadniqi lahaydeen annakum tukadibuun inaad beenisaan baad kaga jawaabteen wa can abi malik alashcari radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi rasuulku arbacun afar fii ummatii ummadayda laga dhex helaya min amri aljaahiliya jaahiliyada arrinkeedii bay ka mid yihiin jaahiliyada waxaa la idhaahdaa maa qabla alislaam islaamnimada wixii ka horreeyey jaahiliyada guud baa sidaa la ydhaha lakin dee jaahiliyadii waxyaaba badan baa ka hadhay oo wixii ay samayn jirtay haddii dadku ay sameeyaan islaamku intuu yimi kadib dee waxaasi waa jaahiliya la odhanaya waxaana jaahiliya loo yidhi leanno cilmiga ayay ka fogey jahligana waxay ahayd mid aad iyo aad u dhex gasho ku qarqoontay laa yatrukuunahunna buu ihi rasuulku dadkuna dayn maayaan iyadoo laga reebay haddana dayn maayaan manaha macnaheedu marka la dayn maayan in la leey way ku saxsan yihin ama way u bannaanta iyadoo amruljaahiliya oo xaaraam ay ka tahay oo la yidhi waa laydinku ciqaabaya oo loo sheegay ayaan haddana daynayn arrinka koowaad waa alfakru fi lansaab fi laxsaab waa in lagu faano nasabka iyo abtirsiinta dadka loogu faano la dhaha aniga anaa kaa laandheeraysan anigaa reer hebelah adiguna reer hebelkii baa tahay aanu aanu gumaysan jirnay ama sidaanu u geli jirnay waa min amri ljaahiliya waa jaahiliyada waxay samayn jirtay wax islaamku shaqo ku leeyahy maaha iyo watacnu fi lansaab qofka in lagu duro nasabkiisa oo la yidhaahdo waxa weeyaan lagu liido ama lagu xaqiro nasabkiisa ama lagu dhaleeceyo ama lagu ceebeeyo ama meel saraha laga soo qabto ama meel hoosabaha laga soo qabto qofka aabihii haddii lagu duro iyo haddii hooyadii lagu duro iyo haddii qabiilkiisa lagu duro intuba waa arrin min amri ljaahiliya iyo walistisqaau binujuum xidigaha in lagu roob dalbo oo la dhaahdo xidigaa hebel baa roobkii inoo keenaya ama xidigaa hebel waa ka halkaa degay roobkii baa inoo imanaya iyo waniyaaxa baroorta la baroorto ee qaylo iyo dhawaaq lala yimaado marka qof uu geeriyoodo afarta arrimoodba jaahiliyadaa samayn jirtay muslimiinta kuwo ka midiina way samaynayaan iminkana waynu aragnaa afartaba xata al'aan waa qaa'ima oo sidaa rasuulku uga warramay calayhi salaatu wasalaam laa yatrukuunahunna dadku dayn maayaan laakiin haddaanay dayn iyaga ayaa ku dhib qaba waa loo sheegay xumaanta ay leeyihiinna rawaahu muslim wallahu aclam
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال المؤلف حفظه الله
hal الsaaxiru kafir
waxa uu ka soo hadlay mualifku dersigii hore munajimka oo ah xidigiyuhu inuu yahay saaxir dersigana waxa uu kaga hadlayaa xukunka saaxirka marka la eego xagga islaamnimada iyo gaalnimada wuxuu markaa sheekhu soo tarxiyey su-aashaasi ah hal isaaxiru kafir saaxirku ma yahay mid gaala oo millada iyo diinta ka baxsan wuxuu ku jawaabay aayadda qur-aanka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waattabacuu waxay raaceen yahuudi maa shaygii bay raaceen tatlu shayaatiin shayaadiintu ay akhriyayso ee ay ka sheegayso calaa mulki sulaymaan nebiyullaahi sulaymaan mulkigiisi ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka warramayaa yuhuudi kitaabkii loo soo dejiyey inay iskaga tageen oo ay raaceen sixirka shayaadiintu ay ku eedeeyeen nabiy llaahi sulaymaan ibnu daawuud calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen culimada mufasiriintu markii ay maqleen yuhuuddu iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegayay nebiyullaahi sulaymaan ayaa waxay idhaahdeen makaasuu nebi ku sheegayaa maa kaana ilaa saaxira saaxir ayuu ahaa sulaymaan yuhuudduna waxaa sixirka la idhaahdo aada ayay ugu dheereeyaanoo shareicadii loo soo dejiyey intay ka tegeen ayay saaxiriin noqdeen haddaba shayaadiintu maxaay ka sheegeen mulkigii sulaymaan nebiyullaahi sulaymaan waxaynu garanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaad fara badan inuu u sakhiray waxaa markaa culimada mufasiriintu ay yidhaahdeen ee qur-aanka fasiraa nimanka shayaadiinta ayaa carshigiisa ama kursigiisa hoostiisa ayaa sixir ku aasay dabeete markuu dhintay ayay soo saareenoo waxay yidhaahdeen wax kale idinkumu haysane sixirkaasi ayuunbuu idinku haysto ninka waad u sixiranadeen markaa nebiyullaahi sulaymaan ayay ku eedeeyeen inuu saaxir ahaa ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan muu gaaloobin walaakina shayaadiina kafaruu hase yeeshee shayaadiinta ayaa gaaloobay markaa nimanka yahuud la yidhaahda dee nebi sulaymaan kumay sheegin gaalnimo haddana ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka beri yeelayaa gaalnimada waxay culimmadu yidhahdeen mar haddii sixir ay ku sheegeen sixirku inuu gaalnimo yahay baa aayadda laga qaadanaya oo markay yidhaahdeen sulaymaan saaxir buu ahaa ee la yidhi waar sulaymaan muu gaaloobin macnaheedu wuxuu noqonayaa sixirku inuu yahay gaalnimo iyo kufri diinta iyo millada lagaga baxo walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadkii ayay barayaan asixra sixirkii bay barayaan shayaadiintu weliba shayaadiintu dadka sixirka waxay u barayaan calaa wajhi altadliili waltadliis waltalbiis iyagoo u qarinaayo wax wanaagsan uga dhigaaya wamaa shaygii bay barayaan unzila lagu soo dejiyey cala almalakayni labada malag bibaabila meesha baabil la yidhaahday ciraaq ku taalla labadaa malag oo haaruuta wa maaruuta haaruut iyo maaruut markaa culimada qaarkood waxa ay leeyihiin sixirka baristiisu waxa ay leedahay laba masdar ama laba meelood ayay ka soo baxay waata koowaade waa shayaadiinta ayaa dadka baray iyagoo u qarinaaya oo uhad u hadoodilaya masderka labaadna waxa weeyaan ilaahay wuxuu soo dejiyey laba malag oo uu ku soo dejiyey meesha baabil la yidhaahdo oo haaruut iyo maaruut la odhan jiray oo iyaguna waxa weeyaan dadka sixirka baray laakiin labada malag sixirka dadka markay barayeen umay qarinahayn ee way u sheegayeen inuu gaalnimo yahay iyagana imtixaan ahaan in loogu soo dhiibay ayay dadka u caddaynayeen marka ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka isagoo imtixaamaya labada malag usoo dhiibay labada malagna umay qarinayn dadka sixirka waa u caddaynayeen xumaantiisa iyo gaalnimadiisa iyo inaan wanaagsanaynba ahlulcilmiga qaarkood sidaasay yidhaahdeen wamaa unzila cala almalakayni maadaana aayadda ku jirtana waxay idhaahdeen waxa weeyaan mawsuuliya ay aladii unzila cala almalakayn culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen mayeel ma jiraan laba malag oo sixir loo soo dhiibay oo dadka baraayay imtixaan baa lagu sheegay ee sixirka shayaadiinta ayuunbaa dadka baray maadaasi aayadda ku jirtana wamaa unzila cala almalakayn waa naafiya bay yidhaahdeenoo macnuhu waxa weeyaan wamaa kafara sulaymaanu bay ku cadfan tahay oo sulaymaan muu gaaloobin oo saaxir muu ahayn wamaa unzila cala almalakayni laba malagna sixir laguma soo dejin oo looma soo dhiibin saas ay yidhaahdeen laakiin aayadda siyaaqeeda markaynu eegno waxaad moodaa inuu raajixi uu xoog badan yahay tafsiirka odhanaya sixirka shayaadiintu dadka waa bareen iyagoo u qarinaya u hadoodilaya laba malagna ilaahay subxaana wa tacaala waa u soo dhiibay isagoo ilaahay subxaana wa tacaala dadka ku imtixaamaya dadkana labadaa malag umay qarinahayn ilaahay wuxuu yihi wamaa yucallimaani ma baraan min axadin qofna ma baraan xataa yaquula ilaa ay yidhaahdaan inamaa naxnu fitna waar anagu fitna ayaanu nahayo imtixaan xagga ilaahay laga soo diray waxaanaanu sidnana waa lagu gaaloobayaa ee falaa takfur waar lafahaga ha u gaaloobin oo sixirka ha isku min axadin qofna ilaa biidn illah ilaahay subxaana wa tacaala inuu idmuu ogolaado mooyaane wayatacallamuuna waxay baranayaan saaxiriintu maa yaduruhum wax dhibaya adduun iyo aakhiraba oo walaa yanfacuhum wax tarna aanu lahayn walaqad calimuu waxay ogaadeen yuhuudi laman ishtaraahu qofka sixirkaasi iibsada ee diintiisii ku bedasha maa lahu fi laakhirati aakhira inaanu ku lahayn min khalaaq wax nasiiba inaanu ku lahayn walabi'sa maa shay ayaa xumaa u xumaan badnaaday sharow bihi isaga ay ku iibsadeen ay ku bedasheen anfusahum nafahoodii oo ra'samaalkiia low kaanuu yaclamuuna hadday yihiin kuwa garanaya wax oo la aqoon wax tarta oo camalu la socdo wuxuu ilaahay leeyahy walow annahum haddii iyagu aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen oo wattaqow allah ay ka cabsan lahaayeen lamahuubatun abaalmarin min cindi illaah ilahay agtiisa ka ahaata ayaa khayrun khayr iyo wanaag leh low kaanuu yaclamuun hadday arrinkaa fahmayaanay garanayaan marka haadihi laaya waxayna tusinaysaa sixirka waxaa la idhaahdaa inuu kufri iyo gaalnimo yahay dhowr siyaaboodna waa inoo tusinaysaa aayawaadka koowaade ilaahay subxaana wa tacaala markuu yihi wamaa kafara sulaymaan sulaymaan muu gaaloobin macnaa saaxir gaala muu ahayn weeyaan macnuhu markaa sixirku inuu kufriyo gaalnimo yahay oo cidda ku sifowdaa ay gaalan yihiin ayaanu halkaa ka qaadanaynaa waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay ciddaa dadka sixirka baraysaa inay ku odhanayaan inamaa naxnu fitnatu falaa takfur waar imtixaan baanu nahay sixirkana waa lagu gaaloobaaye waar ha gaaloobina iska ilaali waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay qofka sixirkaasi barta ee diintiisii ku bedasha maa lahu fi laakhirati min khalaaq aakhira inaanu ku lahayn wax nasiiba qofka la idhaahdo aakhira nasiib kuma lahana macnaheedu waa inuu gaal yahay leannahu qofka muslimka ahi walow cadaabbaha soo maree aakhira nasiib buu ku leeyahay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala yuhi walow annahum aamanuu wattaqow hadday iimaan la iman lahaayeen baa la yidhi macanaa markaa sixirka ay ku sifaysan yihiin inay bilaa iimaan yihiin oo iimaan aanay lahayn oo kafaro gaala ay yihiin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala halkaasina uu ishaarayaa oo uu tilmaamaya qultu waxaan idhi buuli sheekhu min hadihi alaayati alkariima aayaddan sharafta leh waxaynu ka qaadanaynaa ee ah wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatu falaa takfur yatabayan waxay inooga caddaanaya biwuduuxin si waadixa ana shaksa qofka laa yumkinu suurtagal inaanay ahayn an yatacallama sixra sixirka inuu barto ilaa idaa kafara inuu gaaloobo mooyaane fa idaa kafara markuu gaaloobo ayuu tacallamahu baranaya marka qofka iyo sixirka waxaa u dhexeeya teed barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ku camalfalkiisa teedkaasi u dhexeeya waa gaalnimada gidaarka gaalnimada ilaa uu jebiyo bimacnaa uu gaaloobo sixirka inuu bartaa suurtagal maaha waayo sixirka dee masterkiisa ayaa shayaadiina shayddaankina bari maayo qofku ilaa millada iyo diinta uu ka baxo siyaabaha waxa weeyaan qofka shayaadiinta ay u gaalaysiyaana waa iska fara badan tahay inay qofku yidhaahdaan salaada iska daa oo najaasada iyo waxyaabahaasi ha iska dhowrin inay yidhaahdaan musxafka qur-aankaa suuli ku rid intaad jeexjeexdo ama waxa weeyaan ku dul kaadi ama ku dul soco ama inay yidhaahdaan ilaahay cay ama diinta cay markaa gaalnimadu ma aha inuu qofku yidhaahdo yahuudi baa noqday ama nasraani baa noqday ama waxaa noqday mushrik asnaamta caabuda ee siyaabaha qofka ay u gaalaysiyaan waa iska fara badan tahay wa bina'an calaa hadihi alaayati alkariima inagoo aayaddan sharaftale ku dhisayna xukunka faasaaxiru saaxirku kaafirun waa mid gaala nacuudu billahi ilaahay baynu ka magan gelaynaa min alkufri kufrigiiyo walilxaad iyo wa min acmaali ahli nnaar ahlu naarka acmaashooda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aayad kale wuxuu ku yihi walaa yuflixu ma liibaano alsaaxiru saaxirku ma liibaano xaysu ataa meel kastoo waxa weeyaan uu joogiyo meel kastoo uu yimaado adduun iyo aakhiraba marka aayaddanna waxay tusinaysaa saaxirku inuu gaal yahay waayo falaaxa iyo liibaanta meel kasta cidda weyday waa gaalown amaa qofka muslimkaa lama odhan karo meelna ma liibaanayo oo kob caleen le kamuu soo durdirin lama odhan karo qofka muslimkaa khayr iyo wanaag ayuu leeyahy walow haba yaraadabe oo falaaxa waxa weeyaan si sii daysan oon kala reebreeb lahayn looguma diidi karo lagama anfin karo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi isagoo la hadlaya fircoon iyo dadkiisii ataquuluuna lilxaqi war maxaqaad ku leedihiin lamaa jaa'akum markuu idin yimi asixrun haadaa makaasi ayaa sixira walaa yuflixu asaaxiruun kuwa saaxiriintiina ma liibaanaan macanaa waa kaafiriin kaafiriinna ma liibaanaan wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi falamaa alqow markay tuureen markay tuureen xadhkahoodii qoladii fircoon uu soo dirsaday qaala muusa muuse wuxuu uhi maa ji'tum bihi waxaanad la timaadeen asixru sixir weeye ina allaha sayubtiluh ilaahay baana burinaya sixirkan qofkii ilaahay subxaana wa tacaala hadduu tala saartuu cuskado oo uu farabadiyo ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa iyo dikrigiisa ilaahay baa subxaana wa tacaala sixirka burinaya ina allaha ilaahay laa yuslixu ma hagaajiyo camala almufsidiin kuwa mufsidiintaee arlada kharibaaya camalkooda markaa saaxirku inuu yahay mid mufsida oo arlada fasaad iyo kharabis la dhex socda ayaa aayaddan qur-aankiina waxa weeyaan ayna tusinaysaa marka sixirku waa kufri iyo gaalnimo suurtagalna maaha qofku inuu barto ilaa waxa weeyaan inuu noqdo mid gaala oo milada iyo diinta ka baxa mooyaane hadduu marka hore haysta wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yihi ijtanibuu ka dheeraada asabca toddobadii almuubiqaat ee ahayd kuwa wax halaaga oo qofka sameeya uu ku halaagsamayo qaaluu waxay dhaha yaa rasuula allah wamaa hunna rasuulka ilaahu toddobadaasi waa maxay qaala wuxuu idhi ashirku billaah ilaahay subxaana wa tacaala waa in loo shirki yeelo iyo wasixru sixirkii iyo wa qatlu nafsi naftii in la dila alatii taasiyo xarama allahu ilaahay u mamnuucay ee qatlaha dilkeeda ilaa bilxaq xaq iyo sharci in lagu dilayo mooyaane iyo wa aklu ribaa ribadii in la cuno cunitaankuna waa ka qaalibka una si kale haddii loo isticmaalona waa la mid iyo wa aklu maali lyatiim xoolaha agoonta in la cuno iyo watawalli in la jeesto yowma zaxf maalinta ciidamada gaalada iyo kuwa muslimiintu ay isku soo gurguuranayaan ee goobtii dagaalka la taagan yahay ninku inuu cararo oo uu jeesto iyaduna waxyaabaha qofka halaaga iyo wa qadfu lmuxsanaat dumarkii dhowrsoonaa in xumaan lagu gano ee almu'minaat ahaa kuwa muuminaada alghaafilaat ee ahaa kuwa waxaan lagu sheegayaba moogan dumarka wan wanaagsan in la idhaahdo xumaan bay sameeyeen rawahu lbukhaari wa muslim marka hada alxadiid isna waxa uuna tusinayaa sixirkii waxaa lagu xigsiyaa ashirku billaah waxaana lagu daray dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo oo qofku marka uu sameeyo uu ku halaagsamaya adduun iyo aakhiraba waxba markaasi lagama dheefo oo saaxirku adduunyadan waxba ka dheefi maayo oo adduunyadan haddii lagu ogaado sida aynu arki doonno dee xukunkiisu waa dil se ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum xataa hadday noqoto manaaficda dunyawiga waxba kama taransadaan saxaradu mar walba waxa ay ku jiraan uun nolol adag waxay sugayaan un islaan ama qof waxa weeyaan caqli gaaban oo idhaahda waxii sixira oo waxooga yar ay ka qaataan sixirkooda horumar ku gaarhi maayaan aakhirana inaanay wax nasiiba ku lahayn iyo wax dheefa ee ilaahay subxaana wa tacala uu ka warramay faa'ida qaala adahabiyu raximah llah fi kitaabi alkabaa'ir alkabiiratu haalitha buu yihi dembiga weyne saddexaad asixir wey sheekhaasi wuxuu qoray kitaab uu ku tirinaya dunuubta waaweyn oo kitaab alkabaa'ir la yidhaha dunuubtaasi marka uu bilaabay kii labaad kii koowaad iyo kii labaad markuu sheegay kii saddexaad wuxuu ka dhigay sixirka waxaanu yidhi asaaxiru saaxirku laabudda waxaa laga maarmaana waa an yakfura inuu gaaloobo oo waddadii sixirka loo marya ayaaba gaalnimo ah qaala allahu tacala ilahi wuxu uhi walaakina shayaaiina kafaruu shayaadiintii baa gaaloobay oo maxay u gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra dadka ayay sixirka bareen wamaa lishayaaiini hayaaiinti wamaa lishayaani shayaankii uma sugna buu ihi sheekhaasi almalcuuni ee la nacdalay qaradun ujeedda uma sugna fii tacliimihi liinsaana sixra uu ka leeyahay baritaanka insaanka sixirka uu barayo ilaa liyushrika bihi ilaa inuu shirki u sameeyo mooyaane uma hadda inuu manfaciyo wanaag shaydaanku la doonayo qofka markuu sixirka barayo inuu shirki iyo gaalnimo iyo kufri kuridaa ayuu doonaya fa taraa waxaad arkaysaa khalqan baad arkaysaa oo kaiiran fara badan oo min adulaali kuwa lunsan ka mid ah oo yadkhuluuna gelaya fi sixir sixirka arrinkiisa dhex gelaya oo wayadunnuunahu u malaynaya xaraaman faqad inuu xaaraamu yahay iyo macsiyo qura oo aan diinta lagaga bixin wamaa yashcuruuna dareemi maayaan annahu alkufru gaalnimada lafteedii inuu yahay sixirku diinta lagaga baxayay qaala waxaddu saaxir saaxirka xadkiisuna waa alqatlu waa in la dilo liannahu kafara billaah maxaa yeelay waa uu gaaloobay falyattaqi lcabdu rabbahu addoonku rabbigii ha ka baqdo oo walaa yadkhul yaanu gelin fii maa yakhsaru bihi wax uu ku khasaarayo addunya walaakhira addunya aakhiraba waxaa kaloo la weydiiyey culimada guddida joogtada ah ee fatwada iyo baadhitaanka cilmiga fi mamamlka alcarabiya sacuudiya sixirka ayaa la weydiiyey iyo xukunkiisa marka waxay yidhaahdeen yaxrumu tacalumu sixri sawaan tacalamahu lilcamali bihi aw liyattaqiih sixirka barashadiisu waa mid xaaraama ama qofku ha u baranayo inuu ku dhaqmo oo waxuu ku sixro ama ha u baranayo inuu iska ilaaliye waqad nasal allahu subxaanahu fi kitaabihi alkariim cala ana tacalumahu kufr ilahay baana ku caddeeyey kitaabkiisa kariimka barashadiisu inay gaalnimo tahay faqaala tacaala yucallimuuna annaasa sixra wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut wma yucallimaani min axadi xataa yaquula inama naxnu fitnatu falaa takfur aayaddaasay daliishadeen waqad nasa nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulkuna wuxuu caddeeyey calaa ana sixra axadu lkabaa'ir sixirku dembiyada waaweyn inuu ka mid yihi wa amara biijtinaabih in laga fogaadana dadka waa faray faqaala wuxuu yihi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada waxalaaga ka fogaada fadakara minha sixra sixirka ayaa uu ku daray marka ayaa ay sheegeen culimmadu xadiid kale oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka guntin gunta ama meel wax ku tufa isagoo dee ku akrinaya aladkaaru shayطaaniya dikriga shayطaanka faqad saxar waman saxara faqad ashrak ama xadiidka dadka qaarkood ay deliishadaan ee odhanaya tacallamu sixra walaa tacmaluu bihi sixirka barta oo ha ku dhaqmina waxay yidhahdeen culimmadaasi xadiid maaha saxiixa mid daciifana maaha xadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhina maaha waa hadal dadka qaarkood ay iska yidhaahdeen marka isagana yaan lagu dagmin su-aal kaloo la weydiiyey oo la yidhi saaxirka xukunkiisa waxaa culimmadaasi ay fatwoodeen saaxirku inuu yahay hadduu la yimaado marka wax uu sixiraayo wax gaalnimaa uu sameeyo inuu kaafiriyo taa laysku waafaqsan yahay oo la dilaayo gaalnimo awgeedna loo dilayo waayo diintiisi ayaa uu bedelay oo uu ridoobay hadduu marka hore muslim ahaa haddii waxa weeyaan sixirkiisa qof uu ku dilayna qisaas ahaan baa loo dilayaa bay yidhaahdeen haddii aanu la iman wax mukafira wax gaalnimo keensanaya haddaanu la iman markuu wax sixirayana nafna aanu ku dilinna markaa lafteedana sida saxiixa ah waa la dilayaa gaalnimo ayaa loo dilaya waayo sixirka laftiisa ayaaba gaalnimoa haddii gaalnimo kale uu ku darsadana dee waa kufrun fawqa kufrin waa gaalnimo istul korkortay weeye sidaas ayaana ku tegeen a'immada abu xaniifa iyo malik iyo imaamu axmed raximah llah raxmat ullaahi calayhim inuu sixirku yahay gaalnimo qofka saaxirkaana la dilayo waana sida uu qabay cumar ibnu khadaab radia allahu canh cumar ibnu khadaab wuxuu soo saaray amar guud oo uu leeyahay iqtuluu kula saaxirin wa saaxira nin kastoo saaxiriya naag kastoo saaxirada dila waxay yidhahdeen markaas saxaabadu faqatalnaa alaaa sawaaxira waxaanu dilay saddex naagood oo sixirka waxa la dhahda ka shaqaysan jiray kadalika waxaa ka ansaxda oo ka sugnaatay xafsa umu lmuuminiin oo ahayd ooridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cumar bnu khadaab inantiisii inan waxa weeyaan u shaqayn jirtay ama addoon ahayd ayaa wax sixirtay dabeetana waxay amartay in la dilo qoorta loo dheereeyo annaha amarat biqatli jaariyatin laha saxarata faqutilat iyadana waa ka ansaxday saxaabiga la odhan jiray jundub ibnu cabdillaahi radia allahu canhu isagana waxaa dhacday jundub lkhayr waxaa dhacday nin amiira ama xaakima ayuu arkay oo meel fadhiyo dadkuna ay ku urursan yihiin oo nin saaxirimo hortiisa uu birinbirqaynayo ku ciyaarayo oo sixirkiibaabu ninkan amiirkae xaakimkii riwaayadu ka dhigtay waana lagu yaqaanaa dadka umarada ee xukumka iyo waxaa ku shaqa leh inay sixirka aada iyo aad waxa weeyaan uga agdhow yihiin waayo shaydaanka ayaa wasaawis ku furaya o odhanaya haddaydaan saaxirolayaasha iyo faaliyayaasha iyo khuraafiyiinta haddaydaan adeegsan xukumka waa laydinka qaadaya marka intuu dadkii soo dhex qaaday saxaabigaa la odhan jiray jundub ulkhayr oo dadkii sidaasi safkoodii u kala jeexay ayuu saaxiirkii qoorta u dheereeyey oo seeftiisi waxa weeya qoorta uu kaga jaray marka ayaa wuxuu yihi xaddu saaxiri darbatun bisayf saaxirka xadka la marinaya waxa weeyaan in seef qoorta lagaga jaro wuxuu yihi sheekhu waxay yidhahdeen culimadu wacala hada faxukmu saaxir almas'uulu canhu fi listiftaa anahu yuqtalu cala saxiixi min aqwali alculamaa saaxirkaasina la weydiiyey xukumkiisu waa in la dilayo sida saxiixa aqwaasha culimada wاladii yatawalى ihbaat الsixri wa tilka alcuquba huwa alxaakim qofka waxa weeyaan ka shaqaynaya ama mas-uulka ah sugitaanka qofkaasi la sugayo inuu sixir sameeyey iyo dilkiisaba waa xaakimka almutawali shu'una اlmuslimiin xaakimka muslimiinta u taliya dar'a lilmafsada wasaddan libaabi اlfawda iyadoo mafsadada laga hortagaayo albaabka fawdadana la xidhayo waayo hadduu qof waliba yidhaahdo ninkani waa saaxiro saaxirkana hala dilay baa la yidhaha anigaa dilaya ninkani diintuu caayo anigaa qoorta u dheeraynaya dee mafaasid baa ka dhalanaysa oo qof waliba qof intuu iska dilaabuu odhanaya saaxir buu ah qof waliba qof intuu toogtaabuu odhanaya ama intuu toorri ka taago isagoo maalin diinta caaya ayaan maqlay marka arrinka noocaasi waxaa loo baahanya amaam almaxkama inuu ka sugnaado oo xaakimka dadka u talinayaa uu fuliyo xuduudda noocaasiya oo qofkani inuu sameeyey ficilkaa kufriga ee gaalnimada marka hore uu sugo marka uu sugo kadibna waxa weeyaan xadkii uu ku oogo intaa kadib sheekhu waxa uu sheegay kutub sixirku uu ku qoran yahay oo in la iska ilaaliyo ay tahay kitaab la dhaha shamsu lmacaarif iyo almandal الsulaymaani iyo asabcat اlcuhuud iyo xurzu ljawshan ama xirzu ljawshan abu macshar اlfalaki iyo natiijatu falaki beyt اlfaqih lixdaa kitaab ayuu sheegay abu macshar alfalakiga ayaba waddankeena laga yaqaanaa baan filaya waa kutub wax laga sixiro maaha sixirku waxa weeyaan ama faaliyanimadu ka laga faaliyo uun tusbaxa ama dhulka la xarxariiqo ama islaamuhu waxa weeyaan ay aleelooyinkii waxa ay ka faaliyaan kutub baa jirta laga faaliyo dadka waxa weeyaan loo kala furo nin dhanoo dadku ay sheekh u malaynayaan ay moodayaan inuu diin u sheegayo oo uu kitaab qur-aan iyo xadiis ku qoran yahay oo u kala furayo ayaa kitaabkan uu haystaaba uu yahay kitaabu sixir kitaab wax laga sixiro ama waxa weeyaan laga faaliyo marka kutubta noocaasiya waa in la iska ilaaliyo oo waxa weeyaan laga digtoonaado sheekhu markuu intaasi ka hadlay kadib waxa uu ka hadlayaa halkanna inay xaaraam tahay in loo tago nimanka faaliyayaasha ah qaala taxriimu ityaani alkuhaan waalcaraafiin xaaraantimaynta la xaaraantimeeyey in loo tago wax la weydiiyo alkuhaan oo ah kuwa sheeganaaya arrimaha soo socday weli aan dhicine qaybkaa inay og yihiin oo ay ka warhayaan iyo walcaraafiin kuwa ka warramaya arrimaha dadka ka qarsoomay sida baadidii oo kale meesha ay jirto iyo shaygii la xaday cidda xaday oo kale iyo meesha waxa weeyaan uu ku qarsoon yahay kuwaasina waxaa la idhaahdaa alcaraafiin ayaa la yidhahda in loo tago kuwaasi waa xaaraam waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam in fara badan ayaa la weydiiyey waayo way jiri jireen intii aan rasuulka lasoo saarin ka hor sidaa awgeed baa saxaabadu marka ay soo islaamaan su-aalo fara badan ay ka weydiin jireen can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi sa'ala unaasun dad ayaa waxay weydiiyeen rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi can ilkuhaan faaliyayaasha ayay weydiinadheen bal nooga waran faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi inahum laysuu bishay waxay yihiin ma jirto qiime iyo miisaanna ma leh ilahay agtiisana qiimo kama leh dadka mu'miniinta agtoodana macno kama leh wax allaaliya waxay tari karaan iyo waxay og yihiin toona ma jirto faqaaluu waxay dhahan yaa rasuula allah inahum iyagu yuxadithuuna waxay ku warramaan axyaanan mararka qaarkood bishay shay bay ku warramaan fayakuunu wuxuu noqdaa xaq shaygu dhab buu noqdaa inoogu warrameen adigu adigana yidhi rasuulka ila nimankaasi wax macno ay leeyihiin ma jirto mararka qaarkoodna waxbayna odhanaya waxaasaa dhici doona markaasuu wuxuu sidii u dhacaya faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi tilka taasi alkalimatu kelmaddii weeyaan min alxaqi ee xaqa ahayd oo yakhtufuha aljinniyu jinku uu kasoo dhufanaayey xagga sare uu kasoo dhufanayey samada oo fa yuqarqiruhaa uu ku ridaayey fii uduni waliyihi saaxiibkii dhegtiisa uu ku ridaayey ka qarqarati dajaaja sida digaagadda waxa weeyaan ay afkeeda shay ay ugu soo qaaddo ama ay ku baadhbaadho oo fa yakhlutuuna fiiha waxay ku dhex daraan faaliyayaashu akthara min mi'ati kadba boqol beenood in ka fara badan akhrajahu albukhaari markaa rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddii faaliyayaashu xaq ay idiin sheegaan nimankaa shayaadiinta iyo abaalisada ayay wada shaqaystaan shaydaankuna wuu isdul korkoraa ilaa samada waxa weeyaan uu dhowaanayo si ay u soo dhegaystaan waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu waxyooday malaa'igta halkaa roob ha loo sii daayo halkaasi waa abaar sanadkan halkaa colaad baa ka dhacaysa halkaa qof baa ka dhimanaya halkaa qof baa ka dhalanaya waxyiga noocaasiya ilaahay malaa'igta u waxyooday ee malaa'igtu ay ku wada hadlayaan ayay soo dhegaysanayaan dabeeta waxaa suurtagala in kelmadaasi aanay usoo badbaadin oo waran ciraadka uu ku dhaco si aayaadka qur-aanka ay tilmaamayaan rujuuman lishayaaطiin waxaa kaloo suurtagala kelmaddaa inay la soo baxsadaan ay usoo badbaado markay soo badbaado waxay u keenayaan saaxiibkooda insiga ah ee dhulka jooga inay hebel hebel la yidhaahdo ee faaliyaha ah kaasay dhegta ugu ridayaan dabeetee ile kelmadaasoo qurigu waxba u tari mayso waxyaabo fara badan baa la weydiinayaaye boqol beenood in ka fara badan buu ku darayaa kelmaddii dadkuna waa masaakiino boqolkan beenood maba arkaanba waxba ka soo qaadi maayaane waxay odhanayaanu ar ninka waxbaanu ka aragnay waxbaanu uga soo joognay garab salaax buu leeyahy oo yaa garabka u salaaxa shayaadiinta u salaaxda garabka waxbaa looga soo joogayo waa kii nagu yidhi berigii wallahi sanadkan sanad barwaaqeed buu noqonaya waa tii barwaaqo noqotay boqolkan beenoodoo kale maba arkayaanba maalin kelmad xaqa uu sheegay ayuun bay ku degsoon yihin taasina waa taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ka qanciyey ee uu yidhi kelmadda xaqa ha ku degmina waa kelmad xaqoo shayaadiintu ay usoo xadeen oo samada ay uga soo xadeen wa can mucaawiyata ibn lxakam assulami radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qultu waxaan ihi ya rasuula allah inii anigu xadiidu cahdin mid ku cusub baanahay bijaahiliyatin gaalnimo oo beri dhaweyd baan soo islaamay waqad jaaa allahu bilislaam ilaahayna islaamnimadan buu noo keenay wa ina mina waxaa naga mid ahaa rijaalan rag ya'tuuna u taga alkuhaan faaliyayaasha ee maxaanu ka yeelna arrinka markaanu jaahiliyada ku jiray rag naga mid aha faaliyaasha u tegi jiray qaala wuxu uhi rasuulku falaa ta'tu lkuhaan waar faaliyaasha ha u tegina waa xaaraam in loo taga ilaa in loogu tegayo mooyaane calaa wajhi linkaar in waxoodaasi waxa weeyaan la diidayo oo la leeyahy waar waxba ma haysida shaydaan baa tahaye ummadda waxaan kala dhex kaco ka daa ama la doonayo tusaale ahaan in la fashiliyo oo dadka hortooda wax weya lagu fashiliyo ila faaliyuhu marna ku odhan maayo waxaad i weydiisay garan maayo ama cilmigeeda ma hayo meelunbuu ku taarayaa haddaa u tagtaad tidhaahdo aabbahayo konton sannadood ka hor dhintay haddaa u tagtaad tidhaahdo war odaygii aabbahay baa safray waanuu soo noqon laayahay ee bal ka waran arrinkiisa dee kuma odhanaya anigu warkiisa ma hayo wuxuu ku odhanayaa un wallaahi waxaa usoo baxay faal xun baa usoo baxay oo odaygii inay mushkiladla kulantay baa laga yaaba hadda konton sannadood ka hor buu dhintay ama waxa weeyaan wuu soo socdaa ee sug uu soo fool leeyahay laakiin marka hore iska ilaali su-aasha adigu aad weydiinayso inaad adigu marka hore aad sii guntato ha sii guntanin su-aasha haddana markaad gurigaaa kasii baxayso aad tiraa su-aashaasaan weydiinaya naftaada aad u sheegto qariinkaaga shaydaankaa kula socda ayaa ogaanaya markuu ogaadana qariinkiisa iyo shaydaankiisa ay wada shaqaysanayaan buu u sheegayaa shaydaankiisuna isagu u sheegaya marka adigu shay aanad adiga laftaadu ogeyn oo aanad sii guntan oo qalbiga aanad kusii haynin weydii tusaale ahaan intaad sidaa xantoobo dhagaxaan oo adigu aanad ogeyn intay tahay aad u xantoobiso bal waxaad tidhahdaa imisaa ku jira bal ha sheege weligii sheegi kari maayo laakiin haddaad saddex dhagax adigu aad tidhaa koo iyo laba iyo saddex halkaad ku qabsato adigu aad ogtay inay saddex yihiin qariinkaagii waa og moogti qariinkaaguna qariinkiisu u sheegaya qariinkiisuna isaga ayuu u sheegaya total waaba ogyahay weena saddex dhagax meesha aad ku haysa ila waa looga warrabay haddaad tiraabisa dhagax baa ku jira wuxuu ku leeyahay saddex baa ku jira markaasaa laga yaabaa inaad dawakdaad tiraado war maxaa ogeysiiye dhagaxii halka aan kusii guray marka adiga laftaadu ha ogaanin waxa waxa weeyaan aad weydiinaysid ee aad doonaysid inaad ku imtixaantid qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi wa mina waxaa naga mida rijaalu rag yatatayaruuna wax baasaysta oo maalin bay baasaysana waktiga mee qaar ka miday baasaysanayaan meelaha qaarkood bay baasaysanayaan dadka qaarkood bay baasaysanayaan saasoo kale codadka qaarkood bay baasaysanayaan qaala wuxu uhi rasuulku daaka kaasu shay-un shay weeyaanoo yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabahooda ee falaa yasudanahum ujeedadoodii yaanu ka hor istaagin akhrajahu muslim oo bimacnaa yaanay waxba ka soo qaadin waktina arrinka waxba ka bedeli maayo qofna waxba ka bedeli maayo dacwo kaasoo horbaxdayna waxba ka bedeli mayso islaan idinkoo ragga idin raacdayna arrinka waxba ka bedeli mayso sidaasoo kale sawda aad maqashay maalan guumays meel ka ciyaysa ama shimbir meel kusoo istaagay waxba arrin ka bedeli maayo bilaha rajalaha la yidhaahna waxba ka bedeli maayaan bil safarna waxba ka bedeli mayso hawshaada sidii caadiga ahayd u wado yaani waxaasi ka hor istaagin hawlahaaga tatayurku isaguna waa arrin mamnuuca mararka qaarkoodna waxaaba laga yaaba inu kufriya gaalnimo noqdo waayo haddaad tidhaahdo wallaahi islaam baana raacday oo safarkiiba khatar buu ku jiraa macnaheedu waxay noqonaysaa inaad aamintay in shaygaas ama shimbir baa halkaa kusoo istaagay oo qof baa dhimanaya inaad aamintay shimbirku inuu qaybkii waxa maqan ogiyo shimbirku ma oga dee qaybkii waxa maqan inuu qof dhimanaya iyo inuu qof dhalanayo toona ma oga haddaad tidhaa shimbirkaasaa og dee shimbirkii baad ka dhigtay mid og qaybkii waxa maqanoo waa kufriya gaalnimo sidaasoo kale haddaad aaminto inay ta'hiir iyo raadeen arrinkani uu ku leeyahay hawlahaaga oo matalan haddaad bisha safar safarto ama rajalaha aad guursato inay balaaya kugu dhacayso bishaasi balaayo ay kuu keenaysa haddaad aaminto dee taa lafteeduna waa gaalnimo oo bishii baad ka dhigtay ta caalamkan maamusha ee balaayadana keenaysa khayrkii wanaaggana keenaysa marka ilaahay baa caalamkan maamulee ilaahay un tala saaro oo hawlahaagana iska wado bilaha iyo maalmaha iyo waktiyada iyo islaamaha iyo dacawooyinka iyo waxa weeyaan shimbiruhu intuu midna khayr iyo balaayatoona ma hayaan saxaabada mid ka mida ibnu cumar inu ahaabaan umalaynayaa ayaa iyadoo safar uu ku jiro waxaa meel ka ciyay tuke dabeetana nin baa wuxuu ihi khayr khayr khayr macanaa tukow khayr sheeg siday iminka dadkeenu ay yidhahdaan shimbir hadduu meel kusoo istaago ama guumayso khayr sheeg khayr sheeg markaasuu yihi waayu khayrin cinda haada tuka aan si khayrka agtiisa yaalla muxuu waaba tuke khayrka agtiisa aad ka dayaysaa muxuu laa khayr walaa shar khayr iyo shartoona ma hayo tuka halkaa ka ciyaya miskiinka khayrkiiyo sharkuba waxaa gacanta ay ugu jiraan ilahi subxaana watacaala akhrajahu muslim wa can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu aleyh wasalam can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxu uhi rasuulku man ataa qofka u taga curaafan faaliye qofka u taga oo fasa'alahu can shayin shay weydiiya lam tuqbal lahu lagama aqbalayo salaatu salaad laga aqbali maayo arbaciina leyla afartan habeen akhrajahu muslim fi kitaabi salaam aw fi kitaabi salaam waa xadiid waxa weeyaan saxiixa oo imaam muslim uu soo saaray waa ninka aan rumaysan ee ku socda qaacidadii soomaalida ee ahayd faaliye hana rumaysan hana beeninin isaga tagoo iska dhegayso un bal waan iskaga waxa weeyaan madadaalayaa un waan iska ogahay inaanu qeybka waxba ka ogeyni ee u taga kaasi waxaa xukunkiisu uu noqday salaad uu tukaday afartan habeen inaanu ajar iyo thawaab aanu ka helin amaa ka intuu u taga rumaysta yidhaahda qaybku wax ka ogyaha garab salaax uu leeyahy waxbaa mararka qaarkood loo daaliciyaa kaa rasuulku wuxu uhi alayh salaatu wasalaam fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed ninka u taga ee waxa uu sheegaya ka rumaysta ee aamina faaliyuhu qaybkii waxa maqan inuu og yahay kaasi waa mid ka gaaloobay diintii nebi maxamed lagu soo dejiye diin kale ha raadsan tii nebi maxamed lagu soo dejiye uu ka baxay kii aan rumaysanahayn xukunkiisu wuxuu noqday iyo ciqaabkiisu adduunyada inta la jooga afartan maalmood salaaduu tukaday inaan laga aqbalin kii intuu u tagay rumaystay ee aaminay inuu qaybkii waxa maqan og yahayna xukunkiisu wuxuu noqday inuu gaal yahay millada iyo diinta ka baxay oo ridoobay wa can abi mascuud albadri radia allahu canhu qaala wuxuu yihi naha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuu diiday can hamani lkalbi ayga qiimihiisa in la cuno oo qofku intuu ay iibiyo lacagtiisii inuu cuno rasuulku waa diiday